saacadihii lasoo dhaafay waxaa magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ku dagaalamay askar ka wada tirsan maamulka la baxay puntland ee uu hogaamiyo siciid cabdulaahi deni dagaalkan oo ahaa mid khasaare dhaliyey ayaa waxa uu ka bilowday ismaandhaaf la xiriira maandooriyaha qaadka waxaana uu sababay dhimasho iyo dhaawac israsaaseynta oo qaadatay saacado ayaa waxaa ku dhintay askari ka tirsan maamulka la baxay puntland halka ay ku dhaawacmeen laba kale iyo qof shacab ah dagaalkan ayaa sidoo kale saameeyey magaalada gaar ahaan isku socodka bulshada iyo goobaha ganacsiga dadka ku dhaqan boosaaso ayaa hadal haya dhacdada la xiriirta weerarka ay ciidamada ka wada tirsan maamulka la baxay puntland dhexdooda ka geysteen magaalada haddaba magaalada boosaaso ayaa xudun u ah dagaallo soo laalaabtay oo u dhexeeya askarta ka wada tirsan maamulkaas waxaana dhowr mar sidan oo kale iskahorimaad dhexdooda ah oo siyaabo kala duwan ugu dhex maray halkaasi isaga dileen askar iyo saraakiil badan